wasaaradda qorsheynta maamulka puntland ayaa degmada puntland ku qabatay kulanka la tashiga bulshada iyo diyaarinta qorshaha horumarinta shanta sano ee soo socota ee degmadaasi kulankan oo diiradda loogu saaray arrimaha bulshada amniga garsoorka kaabiyaasha dhaqaalaha iyo baahiyaha ka jira degmada ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka puntland maamulka degmada iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool degmadaasi fatahiyo jaamac oo ka socotay wasaaradda qorsheynta maamulka puntland iyo agaasimaha qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland yuusuf axmed ayaa si wada jira ugu warbixiyey ahmiyadda kulankan haddaan faahfaahin ka bixiyo aqoondas wadaarsigan wuxuu daaran yahay ururinta baahiyaha degmada burtinle iyo dhammaan deegaanada hoostaga sidayna wada ognahay aan horena idinku soo sheegnay jaamacna inoo sheegay waxaa la diyaarinayaa qorshihii shanta sano ee puntland maadaama qorshaha shanta sannoda puntland la diyaarinayo kan wuxuu qorshayaasha hore kaga duwan yahay dhowr jeer baa lasoo sameeyey ilaa saddex jeer kan wuxuu noqonayaa kii afraad wuxuu kaga duwan yahay marka kani kuwii hore kuwii hore ase dowlad ahaan wasaarad ahaan wasaaradaha laga ururin jiray baahiyaha laakiin kan waxaanu isla garanay in loo daadajiyo degmooyinka si baahiyo u noqdaan baahiye kasoo bilaabanaya meesha u hooseysa ee qolo walba waxay markaa iyagu ay baahi qabaan ay sheegaan waxaan rabnaa qorshaha la diyaarinayo oo ku salaysan qorshaha guud ee dowladda puntland in la iswaafajiyo kan degmooyinka iyo qorshaha heer qaran ama heer dhexe ee dowladda waxaan rabnaa baahiyahan inay ka yimaadaan bulshada qaybaheeda kala duwan xaafadaha barakacyaasha tuulooyinka dhammaan sektarada halkan jooga waxbarashada caafimaadka biyaha haweenka amniga deegaanka marka waxaan rabnaa maanta insha allahu tacaala inaan halkan ku wada qaadanno wakhti badan maskaxdiinna dhuuxno buurtilla maanta meesha joogto insha allahu tacaala ay shan sano kadib meesha joogto aan maanta isla gaarno arrintaanna waa arrin ay ku midaysantahay dowladdu waxaana laga fulinayaa soddon iyo lixda degmo oo ka dhacday doorashadii hal qof iyo hal cod muhiimadda arrintan looga dan leeyahayna waxa weeye daadejinta iyo maamul wanaagga kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii mas-uuliyiinta maamulka puntland iyo xubnaha loo qabtay kulanka ay aragti midaysan ugu yeelan lahaayeen diyaarinta qorshaha horumarinta shanta sano ee soo socota ee degmada puntland